magaalada muqdisho ayaa waxaa laga dejiyey shan iyo toban isugu jira saraakiil askar ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed kuwaasoo markii xaaladooda wax laga qaban waayey la geeyey magaaladaas askartiiyo saraakiisha oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan ayaa waxaa la soo warinayaa in qaarkood ay xaaladooda culus tahay cabdicasiis lafti gareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa horey u xaqiijiyey in saraakiil iyo saraakiil xigeenno ay dhimishoyo dhaawac u noqdeen weerar ka dhacay duleedka xudur ee gobolka bakool waxaan halkan rabaa inaan oga diro tacsi ciidamada oo maanta ciidan gurmad ahaa oo u socday ciidamada miino loo dhigay la kacday dad qiimo badan oo saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo dab leyba ah na ay ku dhinteen kuwo intaasoo kale ahna ay ku dhaawacmeen dhacdadaas oo xanuunka badan ayaa dhacday wax qornaa bay ahayd dadkii dhintay askartii iyo saraakiishii meesha ku dhimatay dalkoodii dadkooday u dhinteen si kastaba ahaatee weerarkan dhabagaalka ayaa dhacay xilli ay dhowaan ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku socdaalayeen duuleedka degmada xudur ee gobolka bakool kuwaasoo doonayay inay carqaladeeyaan deegaanada u dhow degmada xudur ee lagu maamulo shareecada islaamka iyagoona ugu dambeyn kula laabtay deegaanada ay kasoo duulaan tageen khasaare isugu jira dhimishyo dhaawac iyo mid hantiyeed